ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe hiiraan jubbada hoose bokool iyo gobolka baay haddaan ku horumarno gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayay ka fuuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah afar kalena waa ay ku dhaawacmeen shabeellaha hoose qarax sababay khasaaro ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada afgooye qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari sida aan kasoo xiganna ila wareegyo mas-uul ah xalay sidoo kale waxaa la weeraray saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada qoryooley wararka shabeella hoose ayaan ku guda jirnaaye isla gobolkaasi ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka danow sidoo kale wararka inaga soo gaaraya shabeella hoose ayaa ku waramaya in xalay dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh sidoo kale gobolka shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh gobolka bay wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta in xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool gobolka hiiraan haddaan aadno howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyn ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka tirsanaa sirdoonka askariga mujaahidiinta naftiisa ay dhaafiyeen ayaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qaatay qori uu watay shabeellaha dhexe xalay howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cismaan nuur oo ahaa sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ninkan ayaa darajadiisu waxay ahayd hal xidig leh goobta lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan booliiskana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka kuwaas oo halkaa ka qaaday meydka sarkaalka jubbada hoose xalay ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada dhoobley kaas oo lala eegtay nasaaro kenyaati ah kuwaasi oo kirishtaanka faafinayay qaraxaas ayaa lagu dilay hal ruux shan kalena waa lagu dhaawacay gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ah ee duleedka magaalada kismaayo ma aynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi howlgalladan ayaa qayb ka ah howlgallo sii xoogaystay oo waayihii ugu dambeeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku beegsanayeen shisheeyaha ila jirayaashooda xilli dowladda federaalka ay ka walaacsan tahay bixitaanka ciidamada atmis oo dhammaadka sanadkan ka baxaya soomaaliya waxaana jirin wax qorsho ah oo la isla meel dhigay oo ku aadan ciidamada beddelaya ciidanka iyo halka looga keenayo dhaqaalaha ku baxaya arrimahan oo idilna waxa ay sii muujinayaan qalqalka dhanka ammaanka ah ee haysta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh maxamuud